madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta si rasmi ah u furay kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka soomaaliya kadib munaasabad lagu qabtay xarunta dugsiga tababarka booliska ee jenaraal kaahiye ee magaalada muqdisho munaasabada ayaa waxaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey madaxweynaha oo ugu horeyn ka warbixiyey xaalada amniga oo dad badan ay dhaliilayaan waxaana uu sheegay in amniga uusan siyaasad gelin oo ay tahay mas-uuliyad wadare cid walba ay tahay in kaalinteeda ka qaadato madaxweynaha ayaa ka hadlay waxyaabihii u qabsoomay muddadii koobneed ee ay dowladiisu shaqaynaysay waxa uu sheegay in sanadkii lasoo dhaafay dakhliga dowladda kor u qaaday boqolkiiba soddon marka la eego sanadkii ka horeeyey madaxweynaha ayaa arrimaha ugu muhiimsan oo khudbadiisa uu kusoo hadal qaaday waxaa ka mid ahaa wadahadalada dowladda iyo somalilan ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay in uu furan yahay kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka waxaana xildhibaanada uu ka codsaday in ay meel mariyaan hindisa sharciyeedyada kala duwan ee horyaala xafladda furitaanka kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka waxaa kasoo qaybgalay gudoomiyaha golaha shacabka iyo ku-xigeenadiisa ra-iisul wasaaraha soomaaliya mas-uuliyiin ka socday baarlamaanada maamul goboleedyada dalka wakiilo ka socday beesha caalamka iyo qeybaha bulshada waxaana furitaanka kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka uu kusoo beegmayaa iyadoo weli aan xal loo helin xiisada siyaasadeed ee u dhexeysa labada aqal ee baarlamaanka zaynab abukar maxamed v o a muqdisho